sidaan ku soo saarnay wareegtada afka lagu hadlo laysu qoro looga shaqeeyo xafiisyada dowladda soomaaliyeed waa afka soomaaliga haddii qof soomaaliyeed oo ka shaqeeya xukuumadda uu kuu soo qoro warqad ku qoran af qalaad adigoo mahadsan ha u soo jawaabe afkeennu marka waa furaha aqoonta maadaama marka uu furaha aqoonta yahay waa kugu dhib badnaanaysaa aqoon kale inaad barato haddii aadan afkaada aqoonin waa kugu dhib badnaanaysaa af kale inaad baratid haddaadan afkaada aqoonin waa in la bartaa afka waxaan halkan ka ballan qaadaynaa maantay in aan aniga iyo xukuumaddayda iyo madaxweynuhuba aan idin garab istaagi doonno akadeemiyada goboleedka af soomaaliga iyo akadeemiyada cilmiga fanka iyo suugaanta iyo abwaaniinta iyo dhallinyaradii halkan ka hadlaysay oo doonaysay in lagu caawiyo inay afka wax ka qabtaan maanta markaa sida halkan laga sheegay waxaan ka hadlaynaa afka ee ka hadli mayna siyaasadda laakiin si siyaasadda loo hago waa in la helaa af lagu hago ugu dambayntii waxaan leeyahay abwaaniinta soomaaliyeed waxay yidhaahdaan biyo sacabadaadaa looga dhergaa aqoonna afkaaga hooyo ayaa looga oon baxaa